waxaan rabaa inaan sidoo kale aan soo qaado magaalada muqdisho waxaa looga dhawaaqay bannaanbax maanta inuu dhacaa horta marka koowaad bannaanbaxa maanta in lagu soo aadiyo ayadoo dalka meel ka mida doorasho aad iyo aad u ballaaran ay ka dhacaysahay su'aalay leedahay maxaa maanta loogu soo aadiyey oo ay doorasho ka socoto dalka waa su'aalay leedahay waxaa iidana su-aal meesha taagan ah oo in la fahmo u baahan sababta maanta oo ay dowladda soomaaliya ku baaqday shir howrdhac ah oo wadaxaajooda in la isugu yimaado bannaanbaxa loogu soo aadiya isagana niyad samaan kama muuqata meeshaas bannaanbaxu bannaanbax niyad samaan loo soo abaabule ma ahayn bannaanbax soomaaliya in lagu carqaladeeya ay ahayd dowladduna intay fahamtay ayay oggolaatay in bannaanbixii la qabto hase yeeshee nasiib daro dadka soomaaliyeed ayaa ayaguna dhinacooda ka fahmay marka waxaan leenahay siyaasiyiinta soomaaliyeed niyad samaan aan la nimaado ujeeddo toosanna aan la nimaado waxaa soo haray dowladda federaalka ee soomaaliya waxay mas-uul ka tahay ilaalinta iyo horumarinta dastuurka oo aniga aan ugu horray dastuurka ayaa xaq u siinaya muwaadinka in uu ra'yigiisa cabiro uu soo baxo laakiin taas macnaheeda ma aha shacabka soomaaliyeed oo walaalayaal fowdo qas ciidamo hub ma aha muwaadinku waa xor bannaanbax inuu samaysto waa u xor dowladdu ma diidana dowladdu waxay ballan qaadaysaa amnigiisa inay sugto in aan la qashqashaadin inaan la waxayn laakiin waxaan rabnaa dadka aan ujeeddadu ay ka tahay kelmaddii saxda ahayd ee sida qaldan loo isticmaalaya mudaaharaadka uu ka yahayna inaan ka taxadirnaan u baanayn waxaan leeyahay walaalayaal ra'yi siyaasadeed oo dadka laga gada la imaada xasaasiyaadka iyo caatifadaha dadkayaan la kicinin hadda soddon iyo lix sano ka hor aan caatifadda dadka kicinay dhibaatadii naga gaarta waan garanayna dadka ra'yi siyaasadeed oo mustaqbalkooda u tilmaamayo oo wanaaggooda u tilmaamaya ha la tusiyo ayaan la isticmaalin oon si qaldan loo isticmaalin dadku waa xor waa mudaaharaadi karaan saacadday doonaana ay mudaaharaadi karaan meeshii laysla gartay ku mudaaharaadi karaan dowladdana amnigooda ayay ballan qaadaysaa inay ilaaliso hadday tahay cadowga nabaddiidka ah hadday tahay mid gudaha inuu carqaladeyn rabo dowladda soomaaliya waxay boqolkiiba boqol ballan qaaday amniga siyaasiyiinta waa xor magaaladay xor u yihiin bannaanbaxay xor u yihiin inay ka hadlaan oo dadka hor istaagaan ay ra'yigooda siyaasiga u sheegaan ayay xor u yihiin marna dowladdu kama soo horjeedo mana diidana laakiin yaanu noqonin bannaanbaxa meel ay abeesooyinka iyo qaabdarrooyinka dadka ay ugu soo dhexgabadaanayayna naqanin